إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcahm بإxsaan إilى yوم الdiin ama bacd waxaan kusoo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ah waa darsigeennii sagaashan iyo toddobaad oo nooga bilaabanaya aayadda koowaad ee min suurati saafaat bismi illaahi الرaxmaan الraxiim wsaafaati malaa'igta naftooda safaan ku dhaartuu ilaahay yidhi safan safitaan fazaajiraati malaa'igta canaanataan ku dhaartay zajran canaan fataaliyaati malaa'igta akridaan ku dhaartay dikran qur'aan inna ilaahakum macbuudkiinna xaqa ah la waaxidun waa mid rabu samaawaati ciraryaalka midka abuuray weeye iyo walardi dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxayda wa rabbulmashaariqi iyo qorax ka soo baxyaalka rabbiga abuuray ee maamula suuratu saafaat waa suura makiya waa qur-aankii soo degay qabla alhijra qabla alhijra qur-aankii soo degay ayay ka mid tahay cabdullaahi bni cumar ibn lkhadaab radia allahu tacaala canhuma wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yaamurunaa bitakfiif salaada in la fudeeyo oo markii macnaha dadka la tujinaya salaada la fudeeyuu amri jiray wa ya-umunaa bisaafaad isagoo imaam noo ah uuna nagu tuji jiray saafaad taas macnaha waxay fahamsiinaydaa qofka fududaynta salaada la fududaynaa macnaheeda oo waxa weeyaan suwa suuradaas oo kale inta lagu aqriyo ay haddana fududayn tahay macnaheeda nasaa-ia xadiiska weliya xadiid haabit ah qaala allahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi ilaahay magaciisan suuraddan ku bilaaba allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku tilmaaman allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya cidduu doonoo makhluuqiisa ka mid ah wasaafaati malaa'igta saftaan ku dhaaranahu ilaah yidhi subxaana anfusahunna nafafyaalkooda safan safitaan waxaa saafaadka waxa weeyaan waa malaa'igta oo u safata rabbigooda samada ugu safata malaa'igtu waa safataa nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday xadiid imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey oo nabigu yidhi fudilnaa cala annaasi bihalaatin dadka waxaana lakaga fadilay oo dheeraad ahaan ilaahay ummadeennaan u siiyey saddex arrimood jucilat sufuufunaa ka sufuufi lmalaa'ika safafkeenna waxaa laga dhigo rabbi ka dhigay sida malaa'igta safafkooda oo kale wa jucilat lana alardu kulluhaa masjida dhulkana waxaana lakaga dhigay dhammaantiis meel lagu tukado ummadihii horeeto salaada ugama ansaxaynin ilaa meelaha salaada loo cayinay maahane yahuuddoo kale salaadu kama ansaxayn ilaa biyacda waa inay la tagaan nasaarada waa inay keliisada la tagaan hadday meel kale ku tukadaan salaadu kama ansaxayn bifadli illaahi wa raxmati ummatu muxamed tanbadda jooga markabkuu ku tukana waa ka ansaxe midkaa waxa weye miyiga jooga geeliisa iyo arigiisa iyo beertiisu ku dhex tukana waa ka ansaxe waxa weeyaan waa raxmad ilaahay iyo fadli ilaahay tan tan saddexaadna nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa jucila turbatuhaa lana dahuuran idaa lam najid lam najidilmaa dhulka caradiisa turaabtana waxaana la kaga dhigay waxa weeyaan mid wax dahirta oo waxa weeyaan haddaanaan biyo helin uu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam oo qofka waxa weyaan hadsagoon wax biyaa arag uunta suuligiisa galo soo xaajo gutoo dhagax ku esajooduu dhulka ku booraysu iska tukana marka isagoon dhibic biyaa haysanu dahaaro qaadana tukana taasna waa fadli ilaahay marka malaa'igta safkoodaa safka yaga laga mid dhigay yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam taasna waxaa sii fasira xadiis kaloo muslimku wariyey oo nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbihaa ma waadnaan u safana u safanayn markaad salaada ku jir aad tukanaysaan sida malaa'igtu u safato rabbigeed agteeda waxaa la rabaa dadka muslimiinta markay tukanayaan inay u saftaan sida malaa'igtu ay rabbi agtiisa u safato sidaasaa laga rabaa markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen qulnaa wa kayfa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbihaa malaa'igtu see u safataa rabbigeed agteeda markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yutimuuna sufuufa almutaqadima malaa'igtu markay rabbi xusayaan sufuufta horay dhammaystiraan safka horoon buuxin saf kale ma bilaabaan malaa'igtu sidaasa annagana nala ka raba waxaa la rabaa safka horoon hal qof ka dhiman yahi inaan saf kale la bilaabin laakiin maanta masjidkeennaan oo kale kanoo kale weliba ugu daran yahi duurkii iyo casirkii bal eega halkaa arkaydaa shan saf oo bilow ah oo shantuna inta qabyo ka yihiin ka war kaasu ti ilaahayna amray maaha waa dalaal waa dalaal sooma jeedin marka waxa weeye safafka waa in la dhammaystiro oo waxa weeyaan sida malaa'igta loo dhammaystiro malaa'igta nabigeena suubaan wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan safka hore ayagoon dhammaystirin saf kale ma bilaabaan muslimiintana sidaasoo kalea waajib ku ah waa waxa weeyaan safka hore ayagoon dhammaystirin saf kale inay bilaabaan ma bannaana tan kalena nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam wayataraasuuna fi safi safkana waa isku dhejiyaan malaa'igtu malaa'igta labadan qof waa inay isku dhegan yihiin meel uma dhaxaydo meel uma dhaxaydo halkaasaan iska istaaga halkaasaan iska istaaga maya laba qof oo waxa weeyaan isku garab tukanayda waa inay isku dhegan yihiin labadan qof meel waa inaysan u dhexayn waa inaan meel u dhexayn alxamdulilaahi waxa weeyaan masaajideenna taas xoogaa inay roon yihiina dhacda ciriiriga miyaa keenay mise sunnada la galana miday rabtaa in sunnada la galanayaana ku feecan laakiin masaajidda gobol sidaas ma ahan waxa weeyaan labada qof dhexdooda meelaa ka bannaan waana qalab bal dadka gabal waxa weeyaan haddaad kusoo dhawaato waaba kaasay sikanayaan oo khalaasa sida xanafiyadoo kale iyo marka taasoo kale laakiin sunnadaas waa in la fahmaa labada qof laysku dhajiyaa wasaafaati malaa'igta saftaan ku dhaartay anfusahuna macnaha nafafyaalkooda safan safitaan fazaajiraati malaa'igta canaanataan ku dhaartay zajran canaanasho zajrigu waa reegidda iyo difaacidda haddana waxaa loola jeedaa codka wax lagu difaacayo maxaa loola jeedaa laba qowl ayaa mufasiriintu leeyihiin qowl wuxuu leeyahay waa malaa'igta waxay canaananayaanna waa saxaabka ama daruurta daruurtii canaananayaan sababtoo ah rabbulcaalamiin ayaa amra daruurtan malagan inuu wado oo kaxeeyo oo meel hebla uu biyahan ku dejiyo meel kasta waxawy roobka ku da-ya waa meel rabbulcaalamiin u soo diray meelay iskaga da-ayso ma jirto daruurtu ma jirto rabbiyaa soo amray marka malaa'igtu way kaxaynaysaa daruurta way canaanaysaa meeshii ilaah ugu talagalay u wadaa sidaas waa loo fasiray qowlka kaleetana waxa weeyaan zaajiraad waa aayaadka dadka xumaanta ka reeba aayaadka oo dadka xumaanta ka reeba oo ka sajrinaya qofka shirkiga iyo kufriga iyo macaasida ka reebaya aayaadkaas weeye labadaas qowl qowl kalaa jiro culummada dadka xumaanta iyo macaasida ka reeba laakiin ibnu jariir adabari wuxuu yidhi raximahu allahu tacaala macnaha ugu habboon in lagu fasiro waxay tahay aayaddan macnihii mujaahid iyo culummada kale ku fasireen oo ah malaa'igta inay tahay sababtoo ah horay ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu soo dhaartay saafaad saafaadkana wuxuu yidhi ijmaac waxaa ah ahlu ta'wiilka macnaha culummada tafsiirka waxay ku ijmaaceen in waxa weeyaan loola jeedo malaa'igta inay tahay culimmada dhan ayaa ku ijmaacay waxa weeyaan in saafaad loola jeedo malaa'igta marka aayaddaas hore haddii alla ku soo bilaabay malaa'igta inuu ku dhaarto aayaddan ku xigtee dhowrka qowl ku soo aroortay waxaa habboon in lagu fasiro malaa'igtii ilaa malaa'ig alla ku soo dhaartay dib dambena malaa'ig kalea laga keenaya marka maadaama hore tana hore laysku waafaqsan yaho saafaad inay malaa'ig tahay zaajiraadkana waa in malaa'ig laga dhigo fazaajiraati malaa'igta canaanatan ku dhaartay saxaabka canaanata oo ku qaylida zajran canaan fataaliyaati malaa'igta aqridaan ku dhaartay dikran qur-aanka oo kutubta ilaah u soo dhiibo oo rususha banu aadanka ula timaada inna ilaakum jawaabulqasamki waa kana muqsamu calayhgii shaygii dartiis ilaah u dhaartay intaasoo dhan ilaah wuxuu leeya waxaan ugu dhaartay inna ilaahakum macbuudkiinna xaqa ee cibaadada astaahila cibaadada mudan cibaadada u suubada la waaxidun waa hal mida intaasoo dhan allah wuxuu u dhaartay inuusan jirin cid kale oo cibaado mudan ee in la caabudo astaahila ee cibaado xaqu leh inuusan jirin oo uu yahay hal mid midka cibaadada mudan midkaasna waa la fasira waxaa laydhaha rabu samaawaati ka bedelo rabu samaawaat waa ciraryaalka axadka abuuray ee rabbiga u ah midka samaawaadkaas waa weyn abuuray milkiye maamula kaas weeye walardi dhulka rabbigiisa weeye kan abuuray dhulka ee milkiga u lehe maamula kaas weeye midka cibaadada keligiis mudan iyo wamaa baynahumaa ciraryaalka iyo dhulalyaalka waxa u dhaxeeya ee malaa'ig leh ee shayaadiin leh ee banu aadan leh dhammaan allaha abuuree maamula allahaas weeye midka mudan in la caabudo wa rabbulmashaariqi qorax ka soo baxyaalka rabbiga iska leh ee milkiyaa maamula weeye mashaariq waa jamcu mashriq mashriqna waxa weyn meesha qoraxdu ka soo baxdo meelo badana laga dhigo waa jamac sababtoo ah saddex boqol iyo lixdan meelooday qoraxdu ka soo baxdaa laba subax oo isku xigtana isku meel kama soo baxdo marka rabbulmashaariq marka hadda mashaariqdiya la sheegay waa laga gaabsaday maqaaribtii laakiin aayaad kale sidaas rabbi ugu sheegay falaa uqsimu birabbi lmashaariqi waalmaqaarib marka qoraxdu sanadka habeenadiisa oo dhan waxa weeyaan saddex boqol iyo lixdanka ah midba meelay ka soo baxdaa qur-aanku marna wuxuu yidhaahdaa rabbulmashriqi waalmaqribi oo waxa weeyaan hal mashriq iyo hal maqrib hal mashriq iyo hal maqrib waxa weeyaan waa sawaaq hal mashriq iyo hal maqrib oo maxaa loola jeedaa jihadaas bari ah oo ay ka soo baxdo iyo jihadaas galbeed oo ay u dhacdo marna waxaa laleehay rabbulmashriqayni wa rabbulmaqribayn waxa weeyaan laba qorax ka soo baxya laba meelood ay u dhacdo waa sayfka iyo waxa weya shitaaga waqtiga xagaaga ah iyo diraacda labadaas waqti waxa weeyaan labada meeloodo u kala fogay ka soo baxdaa dhanka bari labada meeloodoo u kala fogna way ka kala dhacdaa marka labada waqtiya u kala fogtaa markaasna laga soo qaaday dhammaan waa iswaafaqsan yihiin marka rabbiga nuucaasa ee maalin kasta qoraxda meel gooniya ka soo saaraya kaas way midka cibaadada astaahila innaa annaga uu ilaah yidhi zayannaa waan qurxinnay asamaa cirki waan qurxinnay samada adduunyaa ee dhow biziinatin qurux ayaan ku qurxinnay alkawaakibi xidigaan ku qurxinnay wa xifdan wa xafidnaahaa samada waan ilaalinnay xifdan ilaalin min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantiisaan ka ilaalinnay shaydaankaasoo maaridin madax adag oo qayrka ka madax adag laa yasamacuuna ma dhegaysi daldaan shayaadiintu ilaalmala'i jamaca alaclaa ee sarreeya wa yuqdafuuna waa lagu soo tuuraa gantaalaha min kulli jaanibin dhinac kasta looga soo tuuraa duxuuran cayrin iyo fogayn la fogaynayo walahum waxaana u sugnaaday shayaadiinta cadaabun cadaab cadaabkaasoo waasibun daa'im oo joogtaa ilaa man shayddaan maahane khadifa soo dafa alkhadfata dafid mar ah oo faatbacahu uu soo raaco shihaabun gantaal gantaalkaasoo faaqibun dhalaalaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramin quruxda uu samada qurxiyey oo qof kastoo fiiriyaa uu dareemayo quruxdaas qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innaa annaga zayannaa waan qurxinnay assamaa'a samadii samada addunyaa ee dhow oo dhulka soo xigta biziinatin laba qiraa'aa sugan biziinatin oo tanwiin ah iyo biziinatilkawaakibi oo laysku idaafeeyo labadaas labaduba waa isku macno labadaba xaafidku waa sheegay waana isku macno waxa weeyaan haddii la tanwiiniyo biziinatin qurux ayaan ku qurxinay alkawaakibi ayaan ku qurxinay waa laga bedelana haddii laysku idaafeeyana waxay noqoneen biziinatilkawaakibi xidigaha quruxdoodaan ku qurxinay ka labadaba macno waa isku mid ilaahay samada wuxuu ku qurxiyey waxa weeyaan xidigaha xidigaha ayaa ilaahay ku qurxiyo saddex xikmadooda xidigaha loogu talagalay samada qurux ay u yihiin shayaadiintana rajmiyay u yihiin dadka banu aadanka dhulka joogana waa calaamaad ay ku socdaanoo ay jihooyinka ku kala gartaan sida rabbulcaalamiin yidhi wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun marka saddexdaas faa'iidaha xidigaha ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala saddexdaas faa'iido ayaa ilaahay u abuuray xidigaha ilah wuxuu idhi subxaana waxifdan waxafidnaahaa samada waan ilaalinay min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantiis shaydaankaasoo maaridin madax adag shaydaan kasta ee murqayoo qayr ka idlaaday oo xaqa ka madax adag waan ka ilaalinnu ilah yidhi subxaana waan ka ilaalinnay laa yasamacuuna ma dhegaysi dalbaan tasamuca waa tadallubu samaa waa dhegaysi inaad raadido weeye laa yasamacuuna ma dhegaysi dalbaan shayaadiintu ilalmala'i jamaci jamaci alaclaa sarraynta badnaay oo malaa'igta ah wa yuqdafuuna waxaa lagu soo tuuraa bishuhbidhe gantaalaa lagu soo tuuraa min kulli jaanibin dhinac kasta oo samada ka mid ah oo ay isku dayaana looga soo tuuraa maxaa loogu soo tuuraa duxuuran liajli duxuur cayrin iyo fogayn la fogaynaa daraaddeed fogayn la fogaynaa daraaddeed walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo waasibun joogto ah intaa nabigeenna lasoo dirin sala allahu calayhi wasalam waxaa jiray shayaadiintu samada waxay ku lahayd meelo ay degaan meelo ay fadhiistaan ay ku lahaayeen samaa dunyaa waxay dhegaysan jireen malaa'igta ilaahay waxyaalaha u soo waxyooday waxa weeyaan ilaa habeenka laylatulqadarka ah habeenkaasa sanadaasoo dhan waxa dhacaya malaa'igta malag walba shaqadii ilaahay u diray in loo ogeysiiya intaasoo qof nafta ka qaad intaasoo qof ayaa nafta lagu afuufaaho carruuraho dhalanaysa intaasaa dhimanaysa intaasaa caafimaadaysa intaasaa cudur ku dhacayaho xanuunsanaysa habeenkaasaa loo sheegaa malaa'igtii markii loo sheego sanaday uu sheegayaan sidaas halkaas aniga roob ku shubaa la yidhi kaas waa xanuunsan yahay waana u dhimanaya naftan ka qaada muddo hebla malaaigtiaa ku sheekaysane shayaadiintii marka ta iskoran koraanoo midba midka kaleeto dul koro ayay samada tegayaanay meelo fadhiisanayaanay dhegaysanayaan kelimad markay maqlaan oo midka ugu koreeyaa maqlo kelimaddiiyuu qaadaa markaasuu u sheegaa kii ka hooseeyey kii ka hoosey usheegay kan ka hoosey kan ka hooseey midka dhulka jooga ilaa loo dhiibo kaasaa marka dadka wax sheegtaah calanleyda u taga marka dadka quraafaysyaalkaahee kitaabaha roga ama faaliya ama maryameeya ama quuriya habeenkiiyaana laku soo degaa yidhaa dadka adugu wax sheega shayaadiinta dadkaasay u geynaa marka kelimadii kelimadii markaa sidaasaa dhacayda uu leey wuxuuna ku daraa sagaashan beenood sagaashan beenoodna waa ku daraa midkaas wax sheega ee halka kelimo loo sheegay ma ku adkaysanayo riwaayadda hadda uu soo arooriyey xaafid ibnu kasiir sagaaluu leeyay lakiin xadiis saxiixay ku sugan tahay sagaashani ku daray markay ku daraan marka kelimadaas ibliisku danta uu ka leeya waa maxay danta uu ka leeyahy waxay tahay waxbuu sheegaa wixii markuu sheegay sidii u dhacayaan waa halkii kelimad halkii kelimadoo runta aheed wey sidii u dhace markay dhacdo shaydaankaa baahina arrintaas meel kastuu marsiina uu leeyahay hebel waa la xaqiijiyey waa nin wax ogkaas wax moog lama dhihi karo maana hebley aheed saasuu u sheegay sidiiyay u dhacday anaaba taagnaa meel kastuu marsiina halkii mid aha sagaashan iyo sagaalka beenood faafima shaydaanku sidaas darteeda qofkaas wax sheegaah meesha fadhiya badanaaba ma arkayda qofle kadaab weeye anuu inta saas iliyo u tegayay been noqotay waa yarya qof saas haya dadku badanaaba shaqo shaydaan kama shaqey dadku way iska aamusayaan qof qayrkan ka shaqeeyo ka digayo haddii asagu sharta la dagaalama maahane badanaaba ma faafinayaan shaydaankii ku kicima laakiin halkii maraheed oo runta noqotay ayuu meel kasta shaydaanku marsiinaa si ummadda ugu fidnowdo qofkaas qaabkaas ayay shayaadiintu u shaqay jireen markii nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam waxyiga lagu soo dejiyey oo la soo diray shayaadiintii maalihii ayay inay fadhiistaan dooneen maalihii markay fadhiisteen gantaalaa lagu soo riday gantaalkaas marka lagu soo rido laba maadu mid yahay kelimadii asagoon kii ka hoosay weliba u dhiibin in ku dhacdo oo gubto ama waasho markay ku dhacdo ama waa gubanaa ama waa waalan oo isku dardara isagoon kelimadii dhiibin marna kelimadiiyuu dhiiba markuu dhiibo kadib aa gantaalku ku dhaca markuu dhiibo kadib wuu ku dhaca marka dhibkaasay marayaan intaas dhib wuxuu u maraa si gantaalahaas ku dhacayaan waxa weeyaan inuu qof baadiyayo naarta la fadhiisto oo wehel naarta qof ugu noqdo intaasoo dhibaato saas u mara kadib markaa ibliisay u sheegeen dadku waxay dhahen warsaladii madax waa la geli waayo gantaalaha ka soo dhacaya maalihii iyo goobihii aan fadhiisan jirno dhan waa la tegi waayey marka wuxuu yidhi waxbaa dhulka ku soo diriyey bal meelaha soo marmara kadib waa kuwii arkay jinku nabigoo sala allahu calayh wasalam ku tukanaya waxa weeyaan bayna jabalay naqla naqla meesha la yidhaahdo labadeeda buro dhexdooda markaasay u sheegeen markaasuu yidhi waa kaas arrinta soo dirday oo la waardiyeyna waa middaas middaas way wax la waardiyeyna marka rabulcaalamiin wuxuu yidhi laa yasamacuuna inay dhagaystaan ma dalbaan oo iskuma dayaan ilaalmalaa'i jamaca alaclaa sarreeya oo malaa'igtaas sooma dhagaystaan wa yuqdafuuna waa lagu soo tuuraa bishuhbi waxa weeye gantaalaa lagu soo tuuraa min kulli jaanibin dhinac kastoo samada ka mid ah waa weya waa kan xidiga walalaalacle xidigu waxay leeyihiin mufasiriintu meesha ka fuqima xidigan markuu dhacayo lagu ridayo shayaadiinta xidigoo dhan ma fuqayo samada mar hore xidiga beerileed oo waxa weeye shuclad un sida maaragtay dabka holcaya sawnta dhimbil kama duusho dabkani sidiisii maahan xidiga holacaa ka go-ay kaasaa ku dhacaya shaydaanka amaa xidigii meeshii haabit kuwii ku dhegay ee ma wada fuuqayo xidigu intaas holac yaraa ka go-ayo holacaasaa ku dhacaya holacaasaa ku dhacaya marka waa lagu tuuraa dhinac kastaa looga soo tuuraa duxuuran fogayn la fogaynayo ayaa loogu tuuraa walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo waasibun oo waxa weeye daa'im ah waa mid mustamir oo daa'imahoo joogtaa ilaa man shaydaan maahane khadifa dafa alkhadfata dafid mar ah waa masderu mara hal mara dafa oo fa atbacahu uu soo raaco shihaabun gantaal faaqibun ee iftiimaya faaqibka asalka faqbiga waa godka waxa weeyaan hawada oo dhan iftiinkiisu waa ka soo gudbaa xidigaas marka uu dhacayo hawadoo dhan inta ka soo gudbaa dhulka qofka jooga wuu arkaa walalacdiisa bal xataa markaas daadan cirka fiirinayno dhulkaa fiirinayno waa dareemaya dhulka cirka ina wax ka dhaceen marka faaqib waxa weyn hawadaasoo dhan uu ka soo gudbaa marka waa iftiima wey xidig iftiin badan wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fastaftihim bal nabiyo weydii kufaartan bacfiga diidan ahum ayaga miyaa ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase man duul ayaa adayg badan khalaqnaa aan abuurnay innaa annagu khalaqnaahum ayaga waan abuurnay banu aadankaa min diibin min diinin dhooban ka abuurnay dhoobadaasoo laasimin dhegayo oo gacanta ku dhegaya bal iska badaaya cajibta waad la yaabtay nabiga subanow wayaskharuuna iyaguna waaba iska jeesjeesayaan waidaa dukiruu marka la waaniyo laa yadkuruuna ma waansamayaan waidaa ra-ow gaaladu markay arkaan aayatan mucjiso yastaskhiruuna waa jeesjeesayaan wa qaaluu gaaladu waxay yidhaahdeen in haadaa maa haadaa ma ahan qur-aankan waxa lagu sheegayaa ilaa sixrun falfal ma ahane sixirkaasoo mubiinun bayinun cad sixirnimadiisu cadd ahayd aidaa mitnaa annubcadu manala soo bixinaa idaa mitnaa markaan dhimanno oo wa kunnaa aan ahaanno turaaban carro iyo wa cidaaman lafo aynaa annaga lamabcuuhuuna ma kuwa la soo bixinayaan nahay awa aabbaa'unaa aabbayaalkeenna ma la soo bixinaa aabbayaalkii al awaluuna horreeyey qul waxaa tira nabiga subanow nacam haa waa laydin soo bixinaa wal xaal ayaa laydin soo bixinaa antum idinka daakhiluuna kuwa dullaysan aad tihiin fa innamaa wax kale maahan hiya ayilbacatu soo bixintaasuna sajratun waa qaylo qayladaasoo waaxidatun keligeed ah faidaa isla markiiba hum addoommadii yanduruuna waa fiirinayaan ilaa ahwaali alqiyaama shiddada qiyaamaha ka jirta fastaftihim allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nabigiisa suuban fastaftihim bal weydii su-aal nabiga suubanow ifta weydii jawaab weydii kuwa munkirilbacfi ah kuwa bacfiga diidan eela markaan dhimanno baaba'no manala soo bixinaa weydii kuwaas bal su-aal fastaftihim bal su-aal weydii ahum ayaga miyaa ashaddu adayg badan khalqan min jihati khalqin xagga abuurista am amase man duul ayaa adayg badan khalaqna aan abuurnay waxyaalaha aan abuurnay ee samaawaadka ah dhulkaa waxa u dhaxeeya ah malaa'igta jinniga insiga iyo makhluuqaadkaas kaleeto buuraha kufaartu waxay qiran yihiin allah inuu abuuray gaalka ugu weyn xataa ibliis waa qiran yihin waxaad weydiidaan marka yaa weyn buuraha cirka dhulka iyo ayagan banu aadamka qof shaksiya in la abuuro yaa weyn qof kastaa wuxuu dareemayaa ku qasbay inuu yidhaahdo waxaa weyn buuraha samaawaadka ciraryaalka dhulalyaalka iyo makhluuqaadka kale marka diididda ay diidayaan marka caqli ma ku socoto cilmina kuma socoto waa cinaad iyo hal hadalun afka layskaga yidhi sababtoo ah cirka yaa abuuray marka la yidhaha allah ha abuuray leeyihiin idinka naftu marka idinka dhacda ma idinku soo celi kara maya marka taas waa la og yahay inaan caqlina keenayn cilmina keenayn marka waa la ifxaamina waa la afjaraa fastaftihim su-aal weydii ahum ayaga miyaa ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista am amase man duul ayaa adayg badan khalaqnaa aan annagu abuurnay oo samaawaadkii iyo ciraryaalkii dhulalyaalkii iyo wixii u dhexeeyey ah innaa annaga uu ilaah yidhi khalaqnaahum banu aadankan waa abuurnay asalkiiyaa loola jeedaa nebi aadanah asalkii nebi aadan ah min diinin dhooban ka abuurnay dhoobadaasoo laasimin dhegayo gacanta ku dhegaya dhoobo oo qoyan oo aan aadna u jilicsano gacanta ku dhegaya oo xanjaseedii ugu dhegaya taasoo kalean ka abuurnuu ilaah yidhi marka banu aadan halkaasa laga abuuray bal iskaba daaye waxa weeyaan inaan ilaah soo bixi karin wax jira ma jiri wax jira ma ahane inaan ilaah soo bixi karini cajibta waad la yaabtuu yidhi nabiga suubano macnahaas dadkan doqonnimadooda iyo jaahilnimadooda ayaad aad ula yaabtay kuwa inkiraya dacfiga maxaayle waa shay xaqiiqo ah oo cad oo aan waxa weeyaan la inkiri karin allihii abuuray makhluuqaadka intaas la eg inuu qof naf soo geliyo waxa weeyaan waa wax iska cad oo qof walbaa gara karo wayaskharuuna ayagina waa iska jeesjeesayaan laba qira'a ku jirta waxa weeyaan baal cajibta oo taada la kordhigo iyo baal cajibtu oo taada la godo markaasna waxa weya min aayaati sifaat ay ka mid noqonayaan bal cajibtu haddii la yidhaha oo waxay noqoneen bal cajibtu anaaba la yaabay isagoo alla leh marka taas ishkaala qaar soo aroori waxay idhahdeen cajab ilaahay looma nisbeeyo waxa weeyaan waaba tan qaacidadu tahay idaa dahara sababu badala alcajab mar ha cajabku wuxuu ka yimaadaa arrintaanu sababtay ku dhacday inay kaa qarsoontahy oo leedaha sidey ku dhacay ilaahayna wax ka qarsoon male oo waxay tahay qaacidadii marka idaa dahara sababu badala alcajab mar hadday sababtay arrintu ku dhacday caddaato ee cajabkiina waa buray cajab ma jiro marka see cajab loogu nisbaynaa mu-awilaadu saasay yidhaahdeen marka ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen cajabka ma keeno sababkoo qarsoonay kaliya laba arrimoodaa keenta cajabka mid waxay tahay khafaau sabab sababta arrintan keenta inay kaa qarsoon tahay taas waa run ilaahay laguma sifeeyo maxaa ilahay wax ka qarsoon ma jiraan tan labaad waxay tahay mujaawasatu shay can amhaalihi shaygu inuu ka gudbo waxyaalihii asaga lamidka ahaa inuu ka gudbo taasna cajabay keentaa or shaygan maxaa sidaan ka dhigay macnaha sababkii waad garan laakiin shaygaanu shaygii lamidkaa waa uu dhaafay wey shaygaanu shayga lamidka ahaa inuu ka gudbo oo uu siyaado kale yahayna cajabkay keentaa midaan alla noo nisbaynana waa midaas oo wuxuu leeyaha war shaygaanu waa ka gudbay amfaashiisii saas weeye laakiin ilahay waxba kama qarsoona marka waxay tahay wax sidii lagu yiqin banu aadam fakerkood way ka gudbeen cirka yaa abuuray alle qof naftu ka dhacday ma soo geli karaa maya ay leeyihi marka waxa weeyaan qaabkii fakerkii banu aadamnimada dhanayba ka gudbeen xagga cinaadka meesha ay gaareen marka cajabka waa midkaas weeye oo ah mujaawasatu shay can amhaalihi shaygu inuu ashaadii lamidka ahaa ka gudbo weeye bal cajibtu waan la yaaba waa marka la yidhaha min aayaati sifaat markaasay noqonayda bal cajibta nabiga waad la yaabtay wayaskharuuna iyaguna waa jeesjeesayaan waidaa dukiruu marka la waaniyo laa yadkuruuna ma waansamayaan marka loo celceliyo aayaadka lagu dul aqriyo ma waansamayaan waa qowm looga yeerayo naarta marka naartay u socdaan ma waana qaadanayaan waidaa ra-ow markay arkaan aayatan aayad iyo mucjiso yastasiruuna waa jeesjeesayaan markay arkaan aayad oo lagu cibro qaato wax lagu fahmo cad oo tusayda dacfigii iyo waxyaalahay diidayeen waana iska jeesjeesayaan ayagu marka waa qom aan wax inay fahmaan loogu talagelin qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen in haadaa maa haadaa kanu ma ahan waa qur-aankii qur-aankiiay leeyihiin in haadaa kan maxamed la yimid ma ahan ilaa sixrun falfal maahane falfalkaasoo mubiinun cad waxay yidhaahdeen a idaa mitnaa aan nubcatu manala soo bixinaa idaa mitnaa marka aan dhimanno oo wa kunnaa aan ahaanno turaaban caro iyo wacidaaman lafo ainaa annaga lamabcuuuna kuwa lasoo bixina miyaa nahay istifaam inkaariya wey maba dhici kartay leed caqliga ma geli karto awa aabbaa'unaa aabbayaalkeenna ma lasoo bixinaa aabbayaalkii alawaluuna horreeyey kuwaasna ma lasoo bixinaa macnaha su-aashu waa istibcaad iyo inkaar weeye qul waxaa tira nabiga suubanow nacam haa ey tubcauuna waa laydin soo bixina wey nacamtu saasay ka dhiganta nacam haa waa laydin soo bixinaa walxaal ayaa laydin soo bixinaa antum idinka daakhiliina kuwa dullaysanatiin haddaaba laydin sii sheega idinkoo dulaysan oo ihaanaysan allaydin soo saara saasay rabulcaalamiin ku leeyahy waa waciid wey iyo hanjabaad wey marka ilaah subxaana wa tacala uu inoo sheegayo soo bixintu inaysan ilaahay wax ku culus ba ahayn ilah wuxuu yidhi subxaana fa inamaa wax kale ma ahan hiya hiyada laba meelooda loo celiyaa bacada u celi soo bixinta ama waxaad u celidaa damiirshaani ka dhigo qiso u celi inamaa wax kale maan hiya arintan soo bixintaa zajratun qaylo weeye waaxidatun keligeed hal maraga hal marag aan malaga buunka ka dhawaajina uu ka dhawaajiyo faidaahum qiyaamun yanduruun waaba taagan yihiin dadki waaba taagan yihin idinka waxaad ka hadla manala soo bixinaa iyo y saana loo soo bixinaa maba ahanba shaqo kaleba rabbulcaalamiin malagu amraya buunka ka dhawaajo uu ka dhawaajiyo dadku waa wada taagan yihin ma ahan wax oo hawl iyo ilaahay subxaana wa tacaala daal iyo dhib uu midna ka maraya ma aha marka waa sidaas marka hiya bacada u celi amase damiirulshani ka dhigo qiso u celi hiya markay tahay qisa loo celiya fa inamaa wax kale maan hiya ayilbacatu soo bixinta zajratun waa qaylo waaxidatun keligeeda fa idaa isla markaasba hum addoommadii yanduruuna waa fiirinayaan maxay fiirinayaan ilaa ahwaali yowmi alqiyaama shidada qiyaamaha ka jirta ilaa maa yuucaduun wixii loogu goodi jiray ayay indhaha ku hayaan oo ay inkiri jireen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaaluu waxay idhahdeen markii la soo bixiyey yaa weylanaa halaageemiyow haadaa awaanuki faxduri waqtigaagii waa la joogaahe nooimow halaagow haadaa midkan oo aan maanta joognaa yowmuddiin waa maalintii abaalmarinta haadaa kanu yowmu lfasli waa maalintii kala saaridda alladii maalinkii kuntum aad ahaateen gaalo tukadibuuna kuwa beeniya bihi maalinka markaasaa malaa'igta waxaa lagu leeyahay uxshuruu soo kulmiya alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay iyo wa aswaajahum wa ashbaahum kuwii ku nuuca ahaa iyo wamaa wixii kaanuu ay ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda min duunillaahi alla ka sokay markaad soo kulmidaan fahduuhum waxaad ku toosidaan ilaa siraadiiljaxiimi naarta jaxiima waddadeeda waqifuuhum joojiya halkan innahum ayaga mas-uuluuna waxbaa la weydiinaahe markaasaa waxaa lagu leeyahay maa lakum maxaa idiin sugnaaday gaalo laa tanaasaruuna xaalo aadnan isku gargaarayn bal iskabadaa inay isku gargaaraan ilaah wuxuu yidhi hum gaaladii alyawma maanta mustaslimuuna amarka allay u hoggaansameen allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin kufaartu waxaay ku hadli doonaan maalinka la soo celiyo maalinka la soo celiyo soo celintay diidi jireen ay dhacdo oo ay arkaan iyagoo bannaankii taagan siday u hadli doonaana rabbulcaalamiin nooga warramin waxayna noqonaydaa inay naftooda eedeeyaan oysan cid kale eedayn oo naftooda ay qiraan inay daalimiin iyagu ahaayeen daartii adduunna ay iyagu sharta ka soo shaqeeyeen qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaaluu gaaladii waxay idhaahdeen yaa waylanaa halaageeniyow jawaabku jawaabu mudiya maxduufa haadaa awaanuki faxduri waqtigaagii waa la joogaa manaasibka ku ahaayo noo imow halaagow meelaad jirtaba ka imow waqtigii halaag waa maantee haadaa midkaanu ay yidhaahdeen gaaladii yowmuddiin waa maalinta abaalmarinta oon diidi jirnay maalinkiiyaa dhacay wax aan u soo diyaarinayna lama arko asaga dhammaanba inaan diidna isku daynayba intaas hadalkoodiiyaa ku joogsaday qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi marka hadalkan dambe oo haadaa yowmu lfasli waxaa iskale rabbulcaalamiin amase malaa'igta iyo mu'miniinta iskaleh labada qowlba la yidhi qowl kalea jiro ah gaaladii hadalkoodiiya weli socda laakiin qowlkaas ma cadda marka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi soo qadaro halkaasaa lagu lagu kala joojina hadalka hore waxaa watay kufaartii haadaa yowmu lfaslina waxaa ka bilaaban qaala tacaala in alla yidhi haadaa kanu yowmu lfasli waa maalintii kala saaridda alladii maalinkii kuntum aad ahaateen gaalo tukadibuuna kuwa beeniyo bihi maalinka waa kana maantaad beeni jirteen saasaa rabaalamiin ku leey ama malaaigtaa sidaas ku leh markaasaa malaaigta la amraa fa yuqaalu lilmalaaika malaaigta waxaa lagu leeyahay uqshuruu soo kulmiya aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay acdamu dulmina waa maxay alishraaku billaah ilaah oo cid kale la garab wado oo cid kale loogu daro oo shirko lagala dhigo ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa gardarro weyn marka dadkii daalimiinta ahaa ee ilaah xaqu iska lahaa boobay ee cid kale siiyey amase dadka naftoodii dilay ee gardarrada ku dilay amase dadka maalkoodii boobay ee biliqaystay dadkaas daalimiinta ah ama dadka cirdigoodii iyo sharaftoodii wax ka sheegay dulmigu ilaa darajaadkiisu waxa wey intaasuu noqdaa oo qofku xaq alla lahaa inuu ka qaado meel kale dhigo waa acdamu dulmi iyo xaq banu aadamku lahaa inuu meel kale dhigo oo naf qof muslima uu dilay ama hanti muslim uu dhacay amase cirdi iyo sharaf qof muslimu ku xadgudbay waa dulmiga labaad kan saddexaadna waxa weeye naftiisa inuu dulmiyo cid kaleba dulmima naftiisuu dulmina oo waa maxay waa macsida qofka iyo alla ka dhaxayda zinadii dumarka islaamada indhaha ku taaga waxa weeyaan daroogada cunidoodii waxa weye qof ma dulminayo laakiin naftiisiyuu dulmina maxaa yeele cadaabka iyo carada alloo ka timaada naftiisa gubi hadhow marka dulmigu waa saddexdaas mar alluu dulminaa qofkii bal banu aadam xumaantiis allihii abuuray dulminayaan xaqii uu lahaaye meel kale dhigay ilaa dulmigu waa wadcu shayin fii hayri maxalli shaygan in la dhigo meeshuu iska laha meelaan ahayn ma garatay ilaah cibaadada asaga iska lahaa ta ka qaado cid kale caabuda asagaa xaq u lahaa kitaabkiisa in xubun laga dhigto lagu socdo xaggu unta dhiguu leeyahay alla soo qoro tastuur ummaddan ay ku kala socoto war ummadda maadaa abuurtay maxaad ugu qoray tastuur ummaddan yaa abuuray allah khalaas tastuurkoodu waa diya kitaabkaana u yaalla ma ujeedaa adiga haddaa rabta inaad dastuur dejido orod marka hore ummad abuuro cir abuuro dhul abuuro dadku dhex abuur markaasaad dhihi kartaa waxa weye waxbaan u degsana laakiin cir alla abuurtay iyo dhul alla gogladay iyo dad uu ku dhex abuuray oo uu nabi u soo dirsadoo kitaab u soo dejiyey aanta kiisii calaljambi idhaahdaan mid u samaysana war waa mujrimsanida so uma jeedid dulmigaaga foolxumadaadu meeshay joogto so uma jeedid marka dulmi xaq alla lahaayoo meel kale la dhigaya ugu weyn kan kalena waa xaqi banu aadamka oo meeshuu iska laha meel ahayn la dhigo kan saddexaadna waa naftaada dulmigaa dulminayda uqshuruu soo kulmiya aladiina kuwa dalamuu dulmiga falay iyo wa aswaajahum aswaajta waxaa loola jeeda ashbaahahum dadkii siday isku nuuc ahaayeen oo waxa weeye dadkii shirkiga yahuudiyadii nasraanadii majuusadii buudiyiintii mushrikiintii waxa weeyaan dadkii ahlu ribadaa ribada cuni jiray intii ribada cuni jirtaa lala keeni zaanigii zunaadiyaa lala keeni waxa qaatilkii dhiigga muslimka waxa weeyaan iska cabi jiray dadkii kaleo dadka dili jiraa lala keeni dadkii isku dembi yahayaa lala soo shiray ashbaaha loola jeeda aswaajta uxshuruu soo kulmiya aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay iyo wa aswaajahum kuwii shabahay oo ku nuuca ahaa iyo wamaa kaanuu yacbuduuna waxay caabudi jireen wixii ay caabudi jireen waxaa loola jeedaa sanamyaalkii iyo shayaadiintii kuma jiraan saalixiintii hadda kirishtan oo dhan maxay caabudayaan nabiyullaahi ciisa soo maahan asagu kuma jiro wax saas la yeelay maxaa nabi ciise miyaa yidhi anigay caabuda ma usan dhihin ayagaa marka ku dulmiyey shaydaanay caabudaan isagu waa ka beri noqona ilaah marka la hortago malaa'igta sidoo kale suuratu sabay noogu imaanaya dadka malaa'igta caabudaya waxaa malaa'igta iyaga dab la soo shirin kuma jiraan dambina ma gelin shayaadiinaa tiri caabuda malaa'igta soo maahan shayaadiintaas weeye waxa la naara marka waa sanamyaalkii iyo shayaadiintii oo alla ka sokay la caabuday dhammaan keena ilaahay leeyahy iyo wamaa wixii kaanu ay ahayn yacbuduuna kuwa caabuda min duuni illahi alla ka sokay marka la keeno a ilaah wuxuu leeyahay fahduuhum waxaad ku toosidaan ilaa siraati ljaxiimi waddada jaxiime aadda halkaas ku dhigaa laleeyahy waddada jaxiime cagta u saara halkaas marka cagta loo saaray jaxiime ku aadan yihiin a ilaah wuxuu leeyahay waqifuuhum joojiya marka inahum mas-uuluuna waa la weydiinaa joojiya waa la weydiinaa acmaashoodiyaa la weydiin aqwaashoodiyaa la weydiin qowl kastaoo kaa soo baxay iyo ficil kasta oo kaa soo baxay oo adduunka intaad joogtay taasaa la weydiin marka qofku waa inuu maanta kelimaduu ku hadlaa waxa weeyaan iyo ficilka uu samaynaa maanta inuu si degan uga fiirsado wey wax badan maanta hebel ku riix uu qofku hadalka u yidhaah laakiin kelimadaas berri aday ku dhifi doontaa culayskeeda adaad dareemi doona aba maanta adigaydan dareen la-aan kelmadan ilaah maalinkaad hor tagtee lagu joojiyo ee lagu weydiiyo maxaa ka imaan kara adoon dhihin markaad tidhaahdo dheh bal hebel ha ku fogaydide hebel saaxada kaga saar hebel ku nacsii hebel waxaweyn ummadda kula dir hebel waxaweyn ku yas kelimadaasu dhibaatada ay keeni doonto maalinkaasa dadku dareemayaan marka rabulcaalamiin wuxuu leeyahy joojiya waxbaa la weydiinayaahe marka la joojiya waxaa la leeyahay maa lakum gaalo maxaa idiin sugnaaday laa tanaasaruuna xaal aadna isku gargaarayn adduunka marka dhibaata isku timaado idinka isku gurmo jiray qabiilka iskugu gurmo jiray war yaa reer hebele waa lahaya hebele xisbiga iskugu gurmo jiray war xilfigeenni iyo qoladaan isbahaysiga lahayna lahaya ee soo gurmada maxayna ku dhacay maanta ma isku gurmataan ma isku gurmataan oo waxa weeyaan wax isku qabataan ila waa idinkii dhihi jireen waxa weeyaan annaga jamaacaan nahay waa isku gargaaraynaa maxaa maanta wax isku qabalaadiin saasaa la leeyahay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi maa lakum maxaa idiin sugnaaday gaalo laa tanaasaruuna xaalaadnaan isku gargaarayn ilaaha ka warrama rabbulcaalamiin wuxuu yidhi bal iskabaddaa inay isku gargaaraane hum gaaladii alyawma maanta mustaslimuuna waa kuwa hoggaansamay liamrillaah ilahay amarkiisa ay hoggaansan yihiin dhaga fududa maalinkaas hal amar oo ilaahay ka leexamaya xagga u socda jaxiimada gala haye ku fogaada hal kelimad kasoo cilmaan horay u aadayaan shalana waxaa laga kari waaya waraalla kaliya caabuda qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa aqbala waa soo jeestay bacduhum ahlunaarkii gabalkood calaa bacdin gabalka kale xaggiisuu ku soo jeestay yatasaa'aluuna xaalo ay wax isweydiinayaan ahlunaarkii qaaluu waxay yidhaahdeen atbaacdii mar kasta waxa weeyaan balaalka madaxuu leeyahy kufriga a'imatulkufriyu leey kufriga madaxuu leey shirkiga madaxuu leey iyo atbaac ku raacsan dhiigga muslimka iyo waxa weeyaan diinka dadka la dhacayo iyo bilqaysiga madaxuu leeya iyo atbaac ku raacsan wax kastoo naarta lagu galo madax hogaamida iyo waxa weeyaan dad u sacbiyay leeyihi labadaasay leeyihi ayagiyaa marka qorta isku gelaa qur-aanku taasuu ku celceliyaa qof walba bal dareenka dad kalu inay wax dareenaan maanta inaadan u sacbin dalaal berri aadan iska difaaci karin marka atbaacdiiyaa hadlayaan qaaluu waxay yidhahdeen atbaacdii waxay la hadlayaan qaadadii dadkii madaxda ahaa ee naartan sababta ugu noqday innakum idinka ay leeyihiin kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa kuwa noo yimaada canilyamiini xagga qayrkaad nooga timaadeen oo qayrkaad naga manci jirteen qaaluu madaxdii waxay leeyihiin bal iskabadaa lam takuunuu idinkaan ahayn mu'miniina kuwa xaq rumaysan laftirkiinaan qayr lahayn ee dad xaq rumaysantiin annaga nooma sacbineen wamaa kaana lanaa noomana sugnaanin calaykum korkiinna min suldaanin wa xuja oo markaad i raacayday miyaan daliil kuu keenaad igu raacday adaa iskaga kay sacbiyey bal iskabadaaya kuntum idinka atbaacda waxaad ahaydeen qowman qowm qoomkood baaqiina qooqay oo xadgudbay idinka xumaantu idinla fiicneed fa xaqa waxba ha welwelinino ha cabaadinina fa xaqa waxaa ku sugnaaday calaynaa dusheenna haddaan nahay madaxdii iyo idinka atbaacdaaba qowlu rabbinaa rabbigeen qowlkiisii uu yidhi la'amla'anna jahannama min aljinnati wannaasi ajmaciin kaasaa nagu sugnaaday innaa annaga dhammaanteen la daa'iquuna cadaabkaan dhadhamaynaa faaqwaynaakum sax way jirtaa inaan idin baadiyaynay maxaa yeelay innaa kunaa qaawiin annagaa baadiyaysnayn baad i raacday aniga madhabkaygan kugu yeehay waxaan kaa halleeyey waxaan ku sugnaa aan kuugu yeedhay fa innahum qaala tacala ilah wuxuu yidhi marka waa dhammaada warkii madaxda fa innahum gaalada ama madax ha noqdeen ama atbaac ha noqdeen yowma-idin maalinkaas filcadaabi cadaabka dhexdiisa ay mushtarikuuna wadaagayaan cadaabkaas ay wadaagayaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innaa annaga kadaalika sidaas aan ku samaynay aan nafcalu ku samaynaynaa bilmujrimiina dembiilayaalka meel kastoy joogaan dembiilayaalkana naarta waxay ku muteen ayaa ilaah noo sheegin waxa ugu weyn oo dulmi ugu weyn waa shirkigii marba haddii dulmi la sheego kaasaa ugu weyn fiiri qur-aankii ilaah wuxuu yidhi subxaana innahum kufaartan kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila lahum marka la yidhaahdo laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah maahane yastakbiruuna kuwa isweynaysiiyey ahaayeen wayaquuluuna waxayna dhihi jireen a innaa annaga la taarikuu aalihatinaa ma ilaahyaalkeenniyaan uga tegaynaa lishaacirin gabyay majnuunin waalan bal ma waalna nabi muxamed ee jaaca wuxuu la yimid bilxaqi xaq wasadaqa wuuna rumeeyey almursaliina rusushii ka horreeyey allah subxaanah wa tacaala wuxuu nooga warramayaa kufaartu siday isku eedaynayaan bannaanka bannaanka qiyaamaha marka la taagan yahay iyo markay darakaadka naarta ku dhacaanba way is-eedaynayaan wa marar badan aa qur-aanku arrintaas ku celceliyaa qof walbow maanta waxa weeyaan dalaal dalaal ha u sacbin ayaan darada banu aadanka waxaa ka mid ah waxa weeyaan asaga adduunkana in jaranjar laga dhigto oo lagu gaaro masaalix adduun aakhirana waxa weeyaan aan naarta laga difaacay wax ka daran male marka waxa weeyaan qofka aad maanta ugu sacbinaydo waxa weeyaan waa qabiilkaygii oo sidaas ayaan ku taageeri maanta aad ugu sacbinaydo waa ururkaygii iyo xisbigaygii oo aad sidaas dalaalka ugu sacbinaydo aad ugu sacbinaydo dhalaal xun ood mooddo adiga risaaqadaba ilaahay inuusan kuu qorin oo leedaha biil yaraan ka calaqsanaya asna ha igu gaaro kursiga dhammaan waxaasu meel xunay kaaga soo horjeesanaysaa meel xun ayay iskaga hor imaanaysaa bal fiiri ilaa wuxuu ihi subxaana wa aqbala waxaa soo qaabilay bacduhum ahlunaarkii gobolkood calaa bacdin gobolka kale yatasaa'aluuna xaalo ay wax isweydiinayaan qaaluu atbaacdii waxay yidhaahdeen kuwii oo waxa weeyaan ayaga taageerayaalka ahaa ee waxa weeyaan kufaarta iyo ahlu shirkiga taageerayaalka u ahaa waxa weyan dhiigyacadyada dadka muslimka laaya taageerada u ahaa soo dil soo qabo soo madaxa ku dhufo saasuu ugu sacbi jiray oo taageero ugu ahaa marna isma dhihin ilaah marka la hortago yaa kaaga jawaabaya marna kuma uusan fakerin laakiin bis wey aniga waa lay amray u leey waa lay amray madaxdayda ay amarta uleey madaxda waa kaa difaacda cadaabka alle bay ku amreen qaaluu waxay yidhaahdeen waxaa hadlaya kuwii taageerayaalka ahaa inakum idinka waxay la hadlayeen madaxdoodii inakum idinka madaxda ah kuntum waxaad ahaydeen ta'tuunanaa kuwa nooga yimaada caniyamiina xagga midigta maxaa loola jeedaa midigta midigta waxaa loola jeedaa xaqa xaggiisaad nooga imaan jirteen daacada iyo khayrka iyo xaqa dhankaasaad naga xigsateen oo waxa weyaan xaqiiaad noo qoonsateen oo naga celinaydeen daacaadkiiaad naga celideen iimaankii tawxiidkii sunnadii daacadii alle macaasidaad noo qurxideen saasay leeyihin taas waa qowl qowlna waxa weeyaan xagga xoogga maadaama aad xoog lahayden mogta qofka hadduu xoogaa xoog leeyahay dad badanaa u sacbiya waa wax la ogyahay qofka hadduu xoog leeyahay laba qolaa u sacbinayda qof danac uga jiro isle qofkaan wadanka qabsay u sacbi aad xoogaa ka heshide iyo qof ka cabsaa isle war xooguu leeyahay haddaadan u sacbin aday kuu dhammaana wuu kuu dhammaynaahe yuu kuu dhammayn u sacbi labaduba waa ducafo wey aan aakhirada rumaysnayn ee qof aakhira rumaysano qof uguma sacbiyo mana ku taageero xoogu leeyahy ma ku taageero dhaqaalaad kelayda kuma taageero qofka iimaankiisu waa inuu xukumaa oo uu fiiriyaa maxaa ilaahay raalli ka yahay khalaas wax kale uusan wax ku miisaamin taasaa laga rabaa qofka marka xagga xoogga taas waa lagu fasiray maxaa leeyahay yamiintu waa ka xoog badan tahay gacanta kale marka xagga xooggaad nooga timaadeen meesha balaayadu nooga dhacda waxa way xoogaad lahaydeen daad maan xoog lahaan lahayn inima sacbanin ili maadaamaad xoog lahaydeen saasaan ku kedsoonno xooggaasaan u sacbin iyo xagga daacada iyo khayrkaad nooga nooga timaadeen taas macnaheedu waxa weyaan daacaadka iyo khayrkii ayaad naga celideen oo xumaantii aad noo qurxideen labada macnaba waa sawaab marka waxay leeyihiin inakum idinka kuntum waxaad ahaydeen madax yahay ta'tuunanaa kuwa nooga yimaada caniyamiina xagga daacada iyo kayrka xagga kayrkaad nooga imaan jirteen amase xagga xooggaas aad nagu kedideen oo nooga timaadeen madaxdiiyaa hadleen qaaluu madaxdii waxay yidhaahdeen bal iskabada annagu waxba idinkagama imaan xagga midigta lam takuunuu idinkaan ahayn mu'miniina kuwa xaqa rumaysan idinkaan quluubtiinnu xaqa rumaysnayn quluubtiinnaa xaqa diidaneedoo inkirsaneed quluubtiinnaa kufriga iyo macaasida ogoleed ee waxa weeyaan haddaan qalbigaaga kufri iyo xumaano ku jirin ima sacbideen imana raacdeen saasay leeyihi wamaa kaana lanaa noomana sugnaanin calaykum korkiinna min suldaanin wa xujaa fiidi hadalkaas bal ilaah subxaana wa tacala wuxuu ihi kufaarta madaxdaa waxay leeyihiin wamaa kaana lanaa nooguma sugnaanin calaykum korkiinna min suldaanin waxujaa fiiri muxuu yidhi xaafidun kaiir min xujatin calaa sixati maa dacawnaakum ilayh waxa aan idinkugu yeerayno inay sax yihiin xujo umaanan keenin ma shirkiya xujo loo keeni karaa waxa weeye waa shura haddii wax loo keene mideeda kaleeto waxa la ogsoon yahay kufriga badanaaba waxa uu dadka ugu yeerayo adduunyadu ku qarqiya ee ma yidhaahdo waxa weeyaan qaala allaahu iyo alla soo diray u fiirso kaafiriinta markay hadlayaan kafarada waxa weeyaan adduunka horumarkiisaan ka shaqaynaynaa waxa weeyaan adduunka waa in laga saaro sharta iyo balaayada dhex boodayda asaga intaasuu ka hadla horumaraan keenaynaa waa dhaqaalahan hormarinaynaa amnigaan ka shaqaynaynaa berisanaadkaan soo celaynaa kufaartu intaas wey soo ma jeedid laakiin nabiyaalka iyo atbaacda waxay ku hadlaan allaa yidhi waxaan nabigaa yidhi ilaahay baa wuxuu yidhi waxaas haddii la sameeyo dembigaa lagu helaa waa lagu naar mudana alla yidhi waxaas haddii waxa weya layska daayo wanaaggaasaa lagu helaa haddii waxaas la sameeyo jannaa lagu helaa nabiyaalka iyo dadka atbaacu ambiyaa ah waxay ka hadlaan xujo oo wax alla yidhi wax nebi yidhi ayay dadka u sheegaan laakiin kafarada waxa weeyaan waxay ku qarqiyaan dadka adduunyada adduunyadaasaan hormarinayna tanaan qabayna berisamaadka barwaaqada horumarka dhaqaalaha amniga waa kaas waa kaas waxaasu daldala waxaasu daldala kaafir soo ma jeedid marka waxay leeyihiin gaalada madaxda aho waryaana markaadna raacaydeen xujo miyaan u keenna wax aan wadno waxaan aa wadnaa waa xuj waa xaq waatan allaa yidhi miyaad iga maqashuulee manaa daliil keena markaad raacaydo fiil maanta marka qof walbaaba waxa aad raacaydo taageeraydo jeclaanaydo waxaad nibcanaydo waxa aad ku miisaantaan daliil ha noqdo daliilkuna fiiri iyo madluulku ina isleeyihiin hadduu xataa qofku balaal asagoo wata uu qaalallahu iska yidhaahdo qaalalahda meesha ma tusay hayraas ma tusaydo balaal qaalallahu balaal ma tusto marka waxaa la rabaa qofka horta daliil ma wata hadduu wato daliilka iyo ma isleeyihiin meesha ugu daliishana ma isleeyihin waa iska fiirida berri qiyaam haddii kale waxaa ka hor imaan doonta maanaa xujo keenay xaad igu raacday hawadaydan kuu sheega waan igu raacday soo dalaal ma ah iyo dhibaato waa dalaal iyo dhibaato marka waxay leeyiin annaga suldaan ma anaan lahayn waxaa jira macno kale annaga awood miyaan kugu qasmanay kufriga iimaan la-aanta maanaa qasab kuuku dirqiyey awood miyaan lahaa oon kugu awoodayda iimaanka miyaan waxa way inta qalbiga ka siiban kufriga qalbigaaga geliye waa may laakiin macnahaasoo xaafid ku daafsaday hore bal iskaba daaya kuntum idinkaa waxaad ahaydeen qowman qoom qoomkoo baaqina xadgudbay idinkaa waxaaheen dad xaqa ka gudbay markaasaad wax alla waxaan idinkugu yeeran aad u sacbinaydeen oo iska kaanna ajiibteen idinkaa xaqa ka tegey baatilkeenna ajiibay xaqii nabiyaalku la yimaadeen markay nabiyaalku fiiri muxuu yidhi xaafid ibnu kaiir ey bal kaana fiikum duqyaan idinkaa qooqu idinku jiray wa mujaawasatun lilxaq xaqa idinkaa ka gudbay falihaada istajabtum lana saasaad annaga oo kufri iyo dalaal idinkugu yeerayna saasaad noo aqbasheen wa taraktum lxaq xaqiina saasaad uga tagteen alladii jaacatkum bihi alambiyaa ee nabiyaalku idinla yimaadeen oo wa aqaamuu lakum alxujaj calaa sixati maa jaa-uukum bihi markay xujooyin idinku oogeen waxa ay la yimaadeen inay sax yihiin waad ka tagteen fakhaalaftum waana khilaafteen marka fiiri waxa naarta lagu gela marka waa maxay maanta waxa aad raacaydo waa inaad ku raacdaa xujo xujo oo alle xaggiisa ka timid waxa aad diidaynana waa inaad ku diidaa inuusan xujo lahayn ha ku raacin hawadaada maanta waxaana meeshaan aniga dantayda maanta adduun ka bisilshahay waa meesha naarta lagu gala maanta bariiskayga adduuna halkaan ka bisil naftaada midaas ku tuhum midda ugu daran waa midaas midda ugu daran waa midaas marka madaxdii qaadadii iyo hadalkiisii wadataa waxay yidhahdeen iska daaya nacnacda wax tari maydaan fa xaqa calaynaa dusheennu ku sugnaaday qowlu rabbina rabbigan hadalkiisa sow rabbi ma dhihin laamlaana jahanama min aljannati wanaas ajmaciin waa nagu sugnaaday jahanamaana leena bal fiiri adduunkana ayagaa ka nasiib xumaa aakhirana inay ka liitaana moodaa fiiri adduunka waad arg waxa weeyaan cayayaan weeye dabkaa lagu shitaa jaranjaraa laga dhigta wax ay nolol hayaan male aakhirana waa kaa sida looga gaha fiiri waxay leeyihin waa nagu sugnaaday qowlkii alle waxba waxa weya waxba inin tarmi qaylada iyo booyinta fa xaqa calaynaa dusheena waxaa ku sugnaaday qowlu rabbina rabbigan qowlkiisa innaa annaga la daa'iqu lcadaabi cadaabkaana dhamayna fa aqwaynaakum waa jirta horta inaan idin baadiyaynay oon dalaalka idinkugu yeernay laakiin innaa kunaa qaawiin annagaa baadiyaysnayn qofka miyuu dadka ugu yeeraa waxa weeyaan wuxuusan isagu aaminsanayn wuxuusan kuwa sugnayn dalaalka annagaa ku sugnayn dalaalkeena taageera u raadsayna idinkaa iska kaana raacay lakin xujo ma keenin anag naftigabe naf kale ma kalkaalo ma qofkiisii u baadiyoonada hanuun ka raadiy adiga cidda aad taageerada iyo hiilka u noqonaydo horta asaga naftiisa ma dariiq naareedu ku socdaa mase dariiq jano u fiirso arrintaa dariiq naareed qof ku socda haddaad wanaag ka raadido ka waran inkaana ku dhacday adiga ma dhici karto inuu ku badbaadiyo adiga qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa innahum qaadadii iyo atbaacdii isku dar labadooda yowmaidin maalinkaas filcadaabi cadaabka dhexdiisay mushtarikuuna wadaagayeen dad badan waxa weeyaan kooxiblaan taageera u ahayuu le berri ha kaa bixido waa taageera u taha fiiri taageera xataa waxa dhici karta isagoon isagu waxbaba qaban inuu qalbigaas taageero ka yidi intaasa halaagga kula dhacay marka waa ciddaa taageerada ka fiirso ka fiirso taageerada ka fiirso ilaah wuxuu ihi subxaana innaa annaga kadaalika sidaas kuwaas aan ku samaynay aan nafcalu ku samaynaynaa bilmujrimiina dembiilayaalka maxaa loo cadaabaa dembiga cadaabka ay ku mudanayaan waa kana bal qof walbaa siduu iskaga ilaaliyo oo aakhirada rumaysan ilaa wuxuu uhi subxaana innahum kufaartaas kaanuu waxay ahaayeen idaa qiila lahum marka la yidhaah laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah maahane cid kaloo cibaado mudanu ma jirto yastakbiruuna way isla weynaa jireen inay aqbalaan annagaa maladaas waxaas waa diidi jiray halkaas marka dembiga ugu weynee naarta lagu mudanaa muxuu noqday inaad diiddo alla keligiisa la caabudo oo int arrintaas aad iskala weynaato naarta dembiga lagu mudanaa ugu weyn waxay tahay alla keligiis ha la caabudo marka la yidhaahdo inaad dhibsato inaad diiddo inaad ka santaagto kaas weeye wayaquuluuna gaaladu waxay leeyihiin marka la yidhaha alla keligiis ha la caabudo ainaa annaga la taarikuu aalihatinaa ilaahyaalkeenna kuwii uga tegaya miyaan nahay lishaacirin gabyayn majnuunin waalan waa nabi maxamed wa saas lagu leeyay sala allahu alay wasalam nin gabyay ah oo waalan warkiisa miyaan uga tagaa intaasoo ilaahan caabudi jirnay saasay leeyihin taasuna maxay kutusaydaa ambiyada waxa lagu leeyahay waxa weeyaan aflagaadada iyo xumaanta iyo cayda nabiyaalka lagu dhihi jiray mid ka badan lagu dhihi maa maa yuqaalu laka ilaa ma qad qiila lirusul wixii rususha lagu dhihi jiray wax ka badan lagu dhihi maa saas darteeda adna waa inaad raalli noqotaa oo macnaha xaqa aad ku raalli noqotaa kuna sabartaa dhibkaas ilaah waa difaacay ambiyadiisa nabi maxamed u difaacay ilah wuxuu yidhi subxaana bal iska daa ma ahan shaacir waalan jaa'a nabi maxamed wuxuu la yimid bilxaqi xaq ayuu la yimid wasadaqa waana u rumeeyey almursaliina rusushii hore lasoo dirayna waxay la yimaadeen inay xaq aheed taas ayuu sheegay oo u rumeeyey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innakum idinka ladaa'iqu lcadaabi cadaabka kuwii dhadhaminaayaad tihiin cadaabka alaliimi almu'limi ee xanuujiya wamaa tujsawna laynkuna abaalmarin maa ilaa maa shay maani kuntum adaateen tacmaluuna kuwa sameeya ilaa cibaadallah ilaahay addoommadiisa maahane addoommada almukhlasiina ee la barax tiray ulaa'ika kuwaas la soo sheegay lahum waxaa u sugnaaday risqun risaaqad risqigaasoo macluumun la yaqaan fawaakihu qudaaraa u sugnaatay walxaal ayaa qudaar u sugnaatay hum ayaga mukramuuna la karaamaynaa fii jannaati naciimi shay layskugu barwaaqayo jannooyinkiis ayaa lagu dhex karaamaynaa calaa su'urin sariira korkood xaalay ku sugnaadeen mutaqaabiliina xaalay iska soo hor jeedaan ayaa la karaamaynaa yudaafu waxaa lala wareegaa calayhim korkooda bika'sin galaas qamraa qamradaasoo min maciinin ilqulqulayda xaggeeda ka ahaatay qamradaasoo baydaa'a cad oo xagga midabkeedu qurux badan yahay qamradaasoo ladatin macaan badan lishaaribiina dadka cabayana u macaan badan qamradaasoo laa fiihaa qawlun calool xanuun uusan ku sugnayn ama madax xanuun walaa hum aysan ahayn dadka cabayaa yunsafuuna kuwa caqliga laga gororiyo canhaa liajlihaa qamrada darteed wa cindahum ahlu jannaha agtooda waxaa ahaaday qaasiraatu darfi ishooda gabdho gaabiya oo ku gaabiya calaa aswaajihim waxa weeyaan raggo calaa aswaajihinna raggooda ku gaabiya gabdhahaasoo ciinun indha waaweyn ka'annahunna gabdhahaas waxaad u malaysaa oy u eg yihiin baydun ukun ukuntaasoo maknuunun gacmaha laga ilaaliyo aan weli la taaban allah subxaanahu wa tacaala wuxuu la khidaabayaa marka hore kufaartii aada isku eedeeyey qaala tacala ilah wuxuu yidhi innakum idinka gaalo ladaa'iqu lcadaabi cadaabka kuwii dhadhaminayaa tihiin cadaabka alaliimi almu'limi ee xanuujiya cadaabka waa dhadhamaydan wamaa tujsawna mana laydinku abaal marinayo ilaa maa shay maahane kuntum ad ahaateen tacmaluuna kuwa sameeya waxaa laydinku abaal marinaa ood cadaabka ku mudateen oo waxaad shaqaysateen laydin dulmin maa dembi aadnaan shaqaysan laydin saari maa ilaa cibaadallah ilaahay addoommadiisa maahane addoommada almukhlasiina ee la baraxa tiray addoommada alle ayaga waxay sameeyeen ugu abaal marimaa kaliya ee wixii ay sameeyeen oo wanaag ahaa waxa weeyaan waa toban goora loo laalaabi toddoba boqoloo goora loo laalaabi ka badana qaar loo laalaabi sayi-aadkoodiina waa loo dhaafa almukhlasiina haddii laamka la kor dhigo waa kuwa ilaahay daacadiisa u gaar yeelay almukhlisiina laamta haddii la hoos dhigo isinfaaci laga dhigana waa kuwa cibaadadooda ilaah u kala yeelay ulaa'ika kuwaas oo waa maxay waa mukhlasiinta addoommada mukhlasiinta ah ulaaika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday risqun risaaqad risqigaasoo macluumun la yaqaan waa jannada risqiga macluumkaa fawaakihu ka bedelo qudaara u sugnaatay walxaal ayaa risqigaas u sugnaaday hum cibaadada cibaaduraxmaanka oo cibaadullah addoommada alla humta loo celin walxaal hum addoommadaas alle mukramuuna la karaamaynayo la maamuusayo fii jannaati naciimi shay layskugu namceeyo beerahood ayaa lagu karaamaynaa beero waaweyn dadka waxa weeyaan marka la rabo si fiican loo marti qaado waxaa la leeyahay beerta dhexdeeda lagu marti qaado markaas ayagoo meel kasta geedihii ka xigaan iyo qudaartii aa meeshaas wax lagu siinaa waa dad aad loo karaamaynayo beertii hebelaa martiqaad loogu sameeyaa laleeyahy marka rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay dadkaas waxaa lagu karaamaynaa beero geedo waaweyn oo geed mirooda leh kuwaasaa lagu dhex karaamaynaa calaa sururin sariira xaal ay ku sugan yihiinaa la karaamaynaa mutaqaabiliina xaalo ay iska soo wada hor jeedaan oo mid walbaa sariirtiisuu saaran yaha mid midka kale dhabarkiisa fiirina laguma arko oo dadku markay isnacab yihiin ay kala jeestaan waa dad isku faraxsan oo midba midka kalete ka soo hor jeedo xataa markay kala tegaya midba gadaala u baxaya mid midka kale dhabarka xijina male maxaa yeele waxaa dhammaatay uurgunud iyo cugdad markaas ay meesha wax ku cunayaan yudaafu waxaa lala wareegaa calayhim korkooda bikasin galaas qamraa amrada galaaska marka qamra ku jirtaa laydhaha kasi bikasin galaas qamraa qamradaas maaha wax la majuujiyey wasabxumoo gelley laga majuujiyey maanama timir ma ahan qamradaasoo min maciinin il qulqulayda xaggeeda ka ahaatay waa il iska socto webi socda waa webi qamraa qamradaasoo baybaaa qurux badana cad qamra cad wey oo midabkeeda keliyu ku farxad gelinaa qamradaasoo ladatin agga dhanaan xagga dhadhankana macaan ah oo macaankeedu ku cajabgelinaa lishaaribiina ku tacalluji ayay u macaan tahay ama ka sifee macaankaasoo lishaaribiina dadka cabaya u sugnaaday laa fiihaa qawlun qamradaasoo kasriya laga wada sifaynaa qamradaasoo laa fiihaa dhexdeeda uusan ku sugnaan awlun madax xanuun awlka madax xanuunka waa la yidhahda calool xanuunkana waa la yidhahda labadaba madax xanuunkuma sugna walaahu mana ahan dadka ahlu jannaha yunsafuuna kuwa la caqli gororiyo canhaa liajlihaa qamrada darteed weelka haddii wixii ku jiray laga shubo ee saas waxa weya afka loo foorariyo wixii xataa ku dheganaa derbida waa ka gororayeen soo maa qamrada adduun qofku markuu cabo caqliga dis ku harmi waa ka gorora markaas waxaa la arkaa waxa weeyaan ninkii dhammaayo madaxda ahay oo gobolkan xukumay oo meeshan isku xaara laamiga yaal uf soo ma jeedid diskuma harma ninkaas dis ku harko ma dhici karto in caqli ku haray marka waa ka goror qamrada waas taas ilah wuxuu leeyahay war saas maahan aakhire midda aakhiro midda aakhire caqli ka gorori ma macnaa caqligu ka daab ka bixi maa wey ka bixi maa marka dhammaan waxyaalihii lagu yiqiin midda adduun oo dhan a laga anfiyey midda adduun waa la majuujiyaa tanu waa il qulqulayda midda adduun waa fool cun tahay waa biyo xuma wasaqa oo calow ah tanu waxa weeyaan waa mid cad oo isha farxad gelida tan adduun waa xaraar iyo wasaq taantu waa macaan dadka cabaya madax xanuun iyo calool xanuun taas calooshay xanuun jira adduun tanu calool xanuun ma leh waxa weeyaan madax xanuun ma leh oo kuwaas isku shubmaya calooshay la'yihiin marka calool xanuun mee madax xanuun ma leh caqli gororay ma leh ee caqliga farxadu sii siyaadsanaya wa cindahum cabitaan iyo cunto markii laga hadlay xagga shahwa gudashadiiya laga hadlo ilah wuxuu yidhi subxaana wa cindahum waxaa ahlu jannahaas agtooda ahaaday qaasiraatu darfi araggooda gabdho gaabiya oo calaa aswaajina ku gaabiya gabdho oo waxa weeyaan ku qanacsan ilaah subxaanahu wa tacaala ragga uu siiyey ha ahaadeen gabdhihii saalixaadka ahaa ee adduunka ku soo cibaadaystay oo zawjkeedii hadday adduunka qabtay dhinteenna hadde kuwaasaaba laysi siinaaba ayagoo dabcigii inta waxa weyn la hagaajiyey aan dib iskugu dhacayn oon laga cabsayn haddii ay waxa weyn iyadoonba la guursan dhimatayna waxa weyn mid u laa'iq ah ayaa rabbulcaalamiin xagga ku siinaa marka kuwa kaleetana jannadaaba lagu abuura xuurulciin ah marka gabdhahaas dhammaan gabar kastaaba zawjka la siiyey way ku qanacsantaho hanqaltaa kale kuma jiro gabdhahaasoo ciinun indhowaa weyn oo isha meesheeda cad ayaa weyn markaasay qurux badan tahay ilaa wuxuu uhi subxaana kaanahunna gabdhahaas waxaad moodaa baydun ukun ukunaad moodaa oo ukuntoo dhan maahane ukunta weliba goroyada kaasaad moodaa ukuntaasoo maknuunun gacmaha laga ilaaliyey oo caddaan weyda maaha ee waa caddaan oo waxa weeyaan gaduud kale ku jiro oo aad u qurux badan marka kuwaas ayay iska leeyihiin mutaqiinta allahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina muxamed